إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgalla ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada jubbada hoose iyo bakool dowladda federaalka ayaa ganaax culus duldhigtay xildhibaan dhowaan askari ku feeray xarunta baarlamaanka iyo kuwo kale maamulka la baxay jubbaland ayaa si adag u beeniyey war ay sheegtay dowladda federaalka oo ahaa inay isku soo dhiibeen askar ka tirsan maamulkaas sarkaal martaliya ku-xigeen ka soo noqday sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in trump uu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya ciidamada ah maamulka mustafa cagjar ayaa in ka badan boqollabaataniyosiddeed neef oo geel ah oo ay soo dhaceen waxay ku wareejiyeen ciidamada etoobiya dhallinyaro soomaali ah oo ku jiray xabsiga ku yaala dalka suudaan ayaa la sii daayey قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala qaybo ka mid ah gobollada jubbada hoose iyo bakool haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka jubbada hoose ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xerada deegaanka buulaxaaji ee dhaca duleedka magaalada kismaayo madaafiicda ayaa ku hobatay xeradii ay ku soognaayeen askarta maamulka jubbaland waxaana jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen askar sidaasoo kale ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa degmada ceel berde dowladda federaalka ayaa ganaax culus duldhigtay xildhibaan dhowaan askari ku feeray xarunta baarlamaanka iyo kuwo kale faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar warqad ka soo baxday guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ah aadan madoobe ayaa ganax lagu duldhigay xildhibaan xasan firimbi oo dhowaan askari ku dhex fiiray xarunta baarlamaanka ah iyo xildhibaano kale oo lagu eedeeyey inay khalalaaso ka sameeyeen baarlamaanka dhexdiisa muddo laba bilood oo xiriir ah ayaa fadhiyada golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka laga joojiyey xildhibaan xasan firimbi oo feer ku dhaawacay askari ka mid ah ilaalada xarunta baarlamaanka sidoo kale ganaxyo isugu jira gunno jaris iyo ka joojinta fadhiyada golaha baarlamaanka lagu soo rogay xildhibaano kale oo loo haysto is-hor istaagidda inuu buuxsamo kooramka golaha iyo in ay ka hor imaadeen xeer hoosaadyo la ansixiyey xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa marar badan dhacday inuu dhex maro dagaallo gacan ka hadal ah si gaar ahna xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka iyagoona dagaallo adag dhex mara xilliyada ay qabanayaan shirarka maamulka la baxay jubbaland ayaa si adag u beeniyey war ay sheegtay dowladda federaalka oo ahaa inay isku soo dhiibeen askar ka tirsan maamulkaas faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
maalintii shalay dowladda federaalk ayaa degmada beled xawee gobolka gadooye koonfurta soomaaliya kusoo bandhigtay askar ay sheegtay inay kasoo goosteen maamulka la baxay jubbaland isagoona tilmaamay inaysan waxba ka jirin ciidankooda isku dhiibay dowladda federaalka waxa uu sheegay in askartan ay soo bandhigtay dowladda federaalk ay yihiin kuwii lagu soo tababaray dalka elitereya oo kasoo firxaday fagaarayaasha dagaalka oo ay kula loolamayeen ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwo dayacannaa oo la isku soo ururiyey kana tirsan ciidamada dowladda federaalka askartan ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehanayay dayac iyo diif waxayna wateen hubka fudud goobta lagu soo bandhigay ciidamada oo u muuqatay xiro militari ayaa waxaa ka hadlay saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka mid ka mid a warbaahinta gudaha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waraysi la yeelatay jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay jubbaland adiga yaaqi waxaan kuu sheegayaa afsoomaalish war ciidana jubbalandna bedelxaawo ma joogaan kuuli war waxaani waa wax meelaha laga soo uruuriyey kuwii eritreya oo soo goostay oo dagaalada ka soo cararay istaafiyadoodii wax maaragtay nabad sugidii meelahaasi ay ka keen keeneen waa wax noocaas wey waxaa lagu raadinayaa shilimaad baa lagu raadinayaa waxaa lagu raadinayaa maxaan ku dhahdaa in dowladda soomaaliyeed in been loo sheego war dowladdasaa baan loogu sheegaya annagaaba dowladdii mid sarkaalla oo raba dowladdiisa inuu khiyaano isagaa khaa'ina oo fashilmay marka maxaa maxaa maxaad kala hadlaysaa waxaas war beled xaawo way ugu weerareen anaaba kuu sheegahaye kuwan aniga wax ka dhigay oo darajada siiyey oo boosaskaan u soo bedelay oo rukumadeeshii kagu sameeyey baa xamar inta lacagya ka soo qaatay ay soo weerareen oo yidhaahdeen ama waa lagu xiraa ama dowladda maxaan ku yidhaha jubbaland cay oo dowladda soomaaliyeed ammaan ama magaalada ka bax taasna waa sheeko kale waa xiisadda udhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaaba jubbaland ayaa marmo marka xigtay cirka isku shiraraysa dowladda federaalka maalmihii tegay saxaafadda gaar ahaan warbaahinteeda waxay si toosa u tabinaysay in ciidamo iyo saraakiil tobannaan ah oo ka tirsan maamulka jubbaland isku soo dhiibeen xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud laakiin warkaas ayaa waxaa gaashaanka u daruuray oo hadalaafka baarkiisa ku tilmaamay maamulka jubbaland sarkaal martaliyo ku-xigeen ka soo noqday sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa sheegay inay suurtagal tahay in donald trump uu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar cabdisalaam guuled oo martali ku-xigeen kasoo noqday sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka hadlay fashilka ay dhex dabaalanayso dowladda federaalka iyo arrimo ay suurgal tahay inay la kulunto xukuumadda federaalka waqtiyadeena soo aadan waxa uu soo hadal qaaday dagaalka uu ku fashilmay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka arrimo ay ka mid yihiin dhaqaal-aan iyo ciidan dagaalam oo la waayey hankii iyo hamigii qabiilada soomaaliyeed shalay ay madaxweyne xasan sheekh ku taageerayeenna meesha wuu ka baxa dhalinyaradii iyo dhaqaalihii iyo qalbigii dadka soomaaliyeedna waad aragtay meeshay marayaan maxaa laga filaysan karaa marka dowladda iyo dowladda maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga malaysan karaa aniga fahamkayga al-shabaab oo dhul cusub qabsada haddaysanba khatar gelin dowladnimada soomaaliya ciidamada jubbaland la geeyey oo federaalka oo haddaan lasoo badbaadin naftooda iyo waxay meesha la tageen waaya xasan sheikh oo siyaasadda international communitiga iyo wadamada soomaaliya taageera iyo ummadda soomaaliya hortoodaba yani ku fashilma garan waaya meesha waxa u socdaan iyo waxa ka dambeeya waxa uu maanta qabanayo waqti kuuma harin waa kuu digayaa xasan sheikhow wuxuu kaloo caarku ku dhiftay suurtagalnimada inay soomaaliya ka dhacaan wixii ka dhacay afghanistaan iyo suuriya waxaad ogtihiin saadaarasheeda aniga waxaa kamid ahaa jirta inay aada suurtagal u tahay inay soomaaliya gacanta afghanistaan ku dhacdo si wadadii afghanistaan inay marto kaabuul iyo muqdisho inay ishi shabahaan in laga yaabo in al-shabaab ay xoog iyo awood kusoo soomaaliya soo saaraan maanta waxaad ogtihiin al-shabaab aaday ugu dhow yihiin magaalada muqdisho dhinacan balcad markaad fiiriso aaday ugu dhow yihiin ciidanka laga doonaa meelo fafogna maba jiraan ma ogaanow cidda taageeri doonta al-shabaab laakiin ma baciidsanayo al-shabaab oo enerji iyo awood cusub leh inay weerar cusub soo qaadaan sidoo kale madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa la sheegay in uu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya arrinkaas oo walaac horlow ka abuuray dowladda federaalka sida uu sheegayo taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka soomaaliya madaxweyne donald trump ayaa la doortay bil ka bacda ayuu xukunka la wareegi doona waxaadna ogtihiin donald trump markuu xukunka ka tegayay inuu ciidamadiisa soomaaliya ka laalaabtay oo ka waday ciidamada maraykanku inay soomaaliya isaga tegayaan oy ka ruuqaansan doonaan dabcan laga yaababa ciidanka hadda soomaaliya jooga oo balidoogli maaasu in boorsooyinku xirxiran yihiin soomaaliya maxay ku tashanaysaa marka si kastaba ahaatee waxaa walaac laga muujinayaa mustaqbalka dowladda federaalka xilli madaxweynaha dowladda federaalka uu wajahayo gebidhacleen siyaasadeed iyo admo dhanka ammaanka ah ciidamada maamulka mustafa cagjar ayaa in ka badan boqol labaatan iyo sideed neef oo geel ah oo ay soo dhaceen waxay ku wareejiyeen ciidanka ethoobiya muxsin xasan ayaa ka warramaya
iyadoo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka soomaali galbeed ee ay gumaysiga ku haysato xabashida ethoobiya wajahayaan gaboodfalle iyo tacadiye dhinac weliba ah oo ay kala kulmayaan dowladda ethoobiya iyo maamulka gobolkaasi ku matala ee uu horjoogaha ka yahay mustafa cagjar haddana waxaa halkaasi ka soo yeeraya warar kale oo ku biiraya falalka lagu naafeynayo bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan cutubyo maleeshiya ah oo ka tirsan maamulka mustafa cagjar ayaa bilaabay tallaabo ay ku dhacayaan xoolaha ummadda soomaaliyeed ee gobolka iyagoo weliba ka soo dareersanaya xeryahooda iyo ceelasha loo soo arooriyo si ay ugu wareejiyaan ciidamada xabashida iyo dowladda ethoobiya oo sida muuqanaysa u qalab qaadatay ceertayn iyo mooraduug ka dhan ah ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka soomaali galbeed in ka badan boqol labaatan iyo siddeed neef oo geel ah qaalmo iyo qurbacna iskugu jira ayay ciidamo ka tirsan maamulka mustafa cagjar soo dhaceen iyagoona ku wareejiyey ciidamada xabashida kadib markii ay dhaafsadeen shilimo yar oo bakshiish ah xoolahan ayay ciidamada mustafa cagjar ka soo dhaceen degmada xaarshin ee ka mid ah dhulka soomaali galbeed weliba iyaga oo dharaar cad qori caaraddii kaga dareersaday dadkii soomaaliyeed ee xaqa u lahaa sidaba ay sheegayaan ilawareedyo xog ogaal ah ciidamadan ayaana fulinaya amar ka soo baxay mustafa cagjar kaasi oo uu ku sheegay inay ciidamadiisa soo qunsadaan wixii xoolo ah ee ay arkaan dhaca xoolaha dadka soomaalida ah ee ku hoos jira gumaysiga ethoobiya ayaa waayahan dambe dhaqan u noqday askarta maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulkaasi gumaysigeeda ku hoos jira mustafa cagjar oo muddo hal sano iyo bor ka hor ah meel fagaare ah ka yidhi inay ciidamadiisu soo dhacaan xoolaha ay kaga shakiyaan in ay yihiin sharci darro ayaa arrinta u beddelay inay xoolaha ka soo dhacaan dadkii lahaa iyagoo muwaafaqo ka helaya maamulkooda
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhallinyaro soomaali ah oo ku jiray xabsiya ku yaala dalka suudaan ayaa la sii daayey tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
dalka suudaan ee dhaca bariga afrika waxaa laga sii daayey dhallinyaro soomaali ah oo waddankaasi lagu xidhay kuwaas oo doonayay inay qaab tahriib ah kaga gudbaan suudaan dhallinyarada soomaalida ah oo isugu jira rag iyo haween ayaa waxa ay tiradoodu ahayd laba iyo labaatan ruux waxa ayna muddo saddex bilood ah ku xirnaayeen dalkaasi waxaa la soo warinayaa in weli gacanta suudaan ay ku jiraan saddex kale oo dhallinyaro ah kuwaas oo iyagana loo qabtay sida dhalinta hadda laga sii daayey xabsiga dhallinyaradan soomaalida ah ayaa ka mid ah kuwo badan oo safarro khatar ah ku soo maray dalal badan oo afrikaan ah iyaga oo nolol ka wanaagsan tan ka jirta waddanka ka raadinayay dalalka yurub si walba ha aatee tahriibka ayaa inta badan saamayn ku yeesha dhalinta soomaalida ee wax barta iyadoo kuwa sida dirqiga uga gudba caqabadaha badda uga sheekeeya inay nolol sare ku haystaan halkaasi taa beddelkeeda kumanaan dhallinyaro soomaali ah oo qaaradda afrika ka socdaalay ayaa inta badan lagu waayey badda militariyanka oo ah waddo ay ka buuxaan khataro ay ka mid yihiin inay ku qarqoomaan inay magafayaal u gacan galaan iyo in gaajo ay ugu geeriyoodaan halkaasi arrintaas oo walwal badan ku haysa waalidiin badan
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan wanaga intaa